tirada dhimashada ciidamada burkina faso waxay gaartay konton iyo kow kadib weerar ay soo qaadeen mintidiinta toddobaadkii hore warbixinaya muurtan ka qorta wakaalada wararka ee a b waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed cutubyo ka tirsan milatariga ayaa lagu weeraray gobolka saaxil ee deegaanka outland oo u dhexeysa magaalooyinka dawo iyo uursi sida uu sheegay milatariga burkina fasabol isniintii ciidamada gurmadka ayaa loo diray goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana sidoo kaleeto laga qaaday halkaasi dhaawacyo tiro ah oo aan la cayimin dalka ku yaala galbeedka afrika ayaa muddo toddoba sano ah waxaa ka socda rabshado xiriir ah oo la xiriira kooxaha alqaacida iyo sidoo kaleeto dowladda islaamiga ah kuwaasi oo dilay kumanaan qof ku dhowaad laba malyan oo qof oo kaleetana ay ku barakaceen rabshadahooda ayna ka dhasheen xaalado bini-aadanimo oo dhibaatooyin abuuray dowladihii kala dambeeyey ee dalkaasi soo maray ayaa ku guuldaraystay inay si hufan wax uga qabtaan dhibaatada ka dhacday halkaasi waxaana sanadkii ina dhaafay ka dhacay laba afgembi iyada oo hogaamiye kasta oo milatari ahna uu wacad ku mareeyey inuu joojin doono weerarada islamarkaasina uu ammaanka dalkaasi sugi doono inkastoo aanan taasi lagu guulaysan weerarka toddobaadkii hore ayaa yimid xilli afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee faransiiska ay ka baxeen burkina faso hal bil kadib markii dowladda junta ay ku amartay in ay ka baxaan halkaasi iyadoo ay raacayaan waddo gasho dalka dariska la ah ee maali oo sidoo kaleeto uu ka taliyo keligii taliyo militari ah inkastoo tirada ciidamada burkina faso ee ku sugan burkina faso ay aad u yaraadeen kuwa maali marka loo barbardhigo haddana bixitaankoodan ayaa sii kordhinaya walaaca ka dhashay in kooxaha xag jirka ah ay ka faa-iideysan karaan jahwareerka siyaasadeed oo ay u adeegsan karaan iyagu isballaarinta awoodooda falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa su-aal gelinaya in milatariga dalkaasi ay awood u leeyihiin inay buuxiyaan booska bannaan wakhtigan